You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
documentariga ee aljazeera samaysay ee laga soo daayay a b c da wuxuu ku saabsan yahay ee baadhitaan sir ahaa oo uu sameeyey nin eh, journalisti ah oo aljazeera u shaqeeya oo roger muller la yidhaaho oo soconayay ilaa muddo saddex sano ah ee uu waday Eh, marka ninkaasi isaga iyo tiam uu sameeyey ayaa waxay sameeyeen organization ah, fake oo been ah oo gun rights australia ay ugu yeedheen Eh, iyagoo kaa iska dhigaya ayay marka waxay eh, eh, isku dayeen inay macluumaad iyo xog eh, ay ka helaan oo ay documentarygan dee eh, baaritaankooda ka sameeyaan Eh, xisbiga mayalka adag ee la yidhaahdo one nation oo ay hogaamiso gabadha la yidhaahdo pauline hanson marka aljazeera baaritaan sirah oo ay magac aan jirin oy abuureen ay ku socdaan ayay waxay wax xog kaga gurayeen muddo adigu saddex sano ku dhow En xisbiga en, ee one nation la yidhaahdo ee gabadha pauline hanson ay hogaamiso waa garta marka documentarigaas eh, laba qaybood buu ahaa laba habeen oo kala duwan baa lasoo daayey Eh, guud ahaan maxaa laga ogaaday xisbiga one nation
En, wa- waxyaaba aada khatar ugu ah En, ammaanka iyo muxuu ahaa oo aada loola yaabay oo ayaa ka soo baxay En, sababtoo ah documentariga eh, ninka roger muller iyo groupka wadaayay waxay iska dhigeen inay yihiin organization la yidhaahdo gun rights australia macnuhu waa organizationkii u dhigmayey midka maraykanku leeyahay ee la yidhaahdo national rifles association n r a marka iyagoo kaa iska dhigaya waxay u sheegeen eh, saraakiil sarsare oo uu ka mid yahay chief of staffkeeda ah, james ashby nin la yidhaahdo eh, oo pauline hanson chief of staff u ah iyo nin steve dixon la yidhaahdo oo isna eh, rajo kale inuu sanadka kusoo galo ticketka kan one nation ah labadaa nin ayay waxay isaga dhigeen inay xiriir uga samayn karaan wax wada qabsi iyo iskaashi ee national rifles associationka maraykanka sida aan ognahayna organizationkaas n r a da ee maraykanka ka jirayay waa waa organization aada powerful oo ah oo aada u awood badan oo dalka maraykanka eh, lobby groupiska ugu muhiimsan ama ugu saameynta badan siyaasadda maraykanka ah marka waxay iska dhigeen in ay qolyahaasi intay ku xidhaan markay ku xidhaan kabacdina ay suuragal tahay inay ka helaan xoogaa dhaqaale ah political donations waxay ugu yeereen Eh, taasina iyaga u saamixi doonto in ay kuraas badan oo sanadka iyo aqalka hoose labadaba ah ay sidaa kusoo galaan laakiin lagaga bedelanayo dee iyaguna inay almabaadiida uu qabo n r a da oo aho in la khafiifiyo shuruucda ku saabsan haysashada qoryaha iyo waxaa Een, in muxuu ahaa la weekangareeyo inuu baargainka ka mid ahaa marka si cleara waxaad cajalada uga arkaysaa Ah, iyaga oo labadaa nin ee xisbigan kale ee pauline hanson eh, la shaqeeya ay leeyihiin haddaanu toban milyan heli lahayn iyo haddaanu labaatan milyan heli lahayn iyo waxa ay noo qaban lahayd marka waa fadeexad aada u weyn Een, marka la fiiriyo in ay rabeen inay ka helaan political donation organization lamida kaas n r a da la yidhaahdo remember novemberkii hadda lasoo dhaafay waxaa baarlamaanka australia baas kareeyay sharci dhahaya inaan la aqbali karin laga aqbali karin waddan ajunabi ah eh, iyo organization ajunabi ah oo waddankan aan ahayn wax political donation ah clear halkana waxaa ka muuqata documentariga in exactly waxaas waxay rabeen yidah few days after eh, massakarkii ama shilkii argagixisada ahaa ee aada samaartin oo u xumaa ee crash church ka dhacay oo aan ognahay kulligano in helitaanka uu ninka accesska u helay inuu qori semi automatic rifle ah iyo intaasoo qasnadood uu qaato ay sabab ka mid tahay sababihii dadka badan meesha ugu dhintay marka xaalad xun bay gashay paulin hanson iyo one nation waa garta in la sii daayo documentary waa gartay qaybtii labaad oo barnaamijka sidoo kale waxaa ka muuqatay pauline hanson oo ka hadlaysa xasuuqii tasmania ka dhacay maxay ka tiri arrintaas waxaad moodaa inay dad badan ka caraysiisay hadalkeedii
oo arrinkaasi wuxuu ahaa fadeexadii hore ee de inay muxuu ahaa n r eda iyo xiriir la samaynayeen mid ka sii daranba si kiliyara markaad daawato documentary-gu aniguna dadka daawaday baan ku jiraa waxaad arkaysaa inay si sarcastic ahoo jees-jeesa u leedahay uga dhigaysa inay tahay mu'aamarad siyaasadeed ee shilka laftirkiisa ay shaki gelinayso xasuuqii ka dhacay port arthur meel tanzania kamid a oo ilaa soddon iyo dhowr qof uu hal maalin nin ku dilay qori watahay inay leedahay arrinkaasi wuxuu ahaa wax stagin ahoo la sameeyey oo dawladdu lug ku leedahay si gan control loo sameeyo oo qoryaha iyo haysashadooda sharci adag looga soo saaro gogol xaadkeedii u ahaa arrinka marka sida aad og tahay dee wuxuu ka cadhaysiinayaa dadkii ehelkoodii lagu dilay masakarkaas ama xasuuqaas marka arrinkaasina waa arrin fadeexadoo weyn oo dadku aada uga xanaaqeen oo loola yaabay weliba dadkii qoysaskoodii iyo familkoodu ku dhinteen xasuuqaas qaar ka mid ahoo hadlay waxay muujiyeen dareen aada u xun oo ay ka qabaan hadalka ay sheegtay paulin hanson xumaantiisa waa gartay ra-iisul wasaaraha dalkan scott morrison ayaamahan waxaa lagu hayay cadaadisa inuu wax ka bedelo heshiiska xisbigiisa ama isbahaysiga iyo one nation dhex mara arrintan hadda soo baxday oo documentarigan soo daayay wax miyuu ka bedelataa
wax buu ka bedelay oo waad garan kartaa oo waxaa isku xigay shilkii xasuuqii uu ninkii argagixisada ahaa crashjet ka sameeyey iyo documentarigan oo si clear la u tusaya in paulin hanson iyo xisbigeedu ay rabaan in ay wiiqaan shuruucdii john howard markuu prime ministerka ahaa ee xasuuqii hore bootaatow dhacayay la adkeeyey qoryaha australia ka faa'iiday inay wiikangareeyaan isla markiiba labadaas sababood dartood ayaa xisbiga labour partigu wuxuu bareshar ama xisbiga shaqaalaha ee dalkani wuxuu bareshar siyaasadeed saaray prime ministerka iyo xisbigii liberal national partygi coalitionkii isbahaysigoodii oo uu leeyahay anagu marka sida loo codeynayo kaadhka la buuxinayo meesha u dambaysaan geynaynaa paulin hanson iyo waxay aaminsan tahay darteeda idinkuna ma geynaysaan marka muddo adigu isbuuc ah ayuu ka meermeerayay ra-iisul wasaaraha dalku inuu ku dhiirado oo uu dhaho lasti baan dhigaynaa markaanu codka sida listiga oo australia waxay leedahay nidaam codka hal qof aan loo codaynin ee codka koowaad labaad saddexaad afraad ilaa shanaad marka in loo dambaysiiyo si aan afkaartan khaldan iyo cunsurnimadaaan iyo waxani ayna uga helin meel baarlamaanka australia labour partigu bresharka markuu saaray aakhirkii prime minister dalka wuxuu isna go-aan xisbigiisa sheegay inuu yahay inay iyaguna laastiga marinayaan macnuhu taa wuxuu noqonayaa balin hanson kuraas badan oo ay muxuu ahaa preferenceska ay ku heli lahayd dadka kale xisbiyada kale ay siiyaan inay meesha ku waayeyso waa gartay waa gartay cabdisiciidow labada nin oo saraakiisha ah oo maraykanka tegey oo iyagu videoga laga soo saaray shir jaraa'id bay qabteen maalin kadib markii arrintan soo baxday maalintii ku xigtay labadooda iyo pauline hanson baa shir jaraa'id qabtay markii arrimahan la hordhigay iyo videoyadu soo baxeen oo warbaahinta ay soo galeen maxay ku doodeen sidee bay isu difaaceen iyagu
wallahi istifaac waxay sameeyeen dee oo ah muxuu ahaa in arrinka lagu khiyaamay in muxuu ahaa waxa la soo jeediyey muxuu aha documentariga laisku tusay uu yahay waxyaaba la googooyey laisku aadiyey waxay sheegeen inay qaar mararka qaar cabsanayeen oo ciddii wax weydiineysay ay aamineen oo ciddaasina ay misrepresentation samaysay istifaac adigu aada garanayso oo uun dee muxuu ahaa gee geedaha aan ka waabanaynin oo hadda muxuu ahaa difaac meel gaaraya ahayn bay istifaaceen laakiin xaqiiqadu waxaa weeye in wixii ay sheegayeen ayna inkiri karin oo afkooda laga laga akrinayo iyagu marka waxay waxay rabaan inay dhahaan koonka kastigii baa maqan oo de marka wax nala weydiinayay wixii nala weydiinayay keliya maahane contextigiina laga weydiiyo waa meesha ka maqan markii telefishinada qaar ee paulin hanson hadda interview bay bixisay ay siisay janalada mid kamid ah oo oo oo ay ku difaacaysa arrinta markii la weydiiyo contextigii way sharaxi kari laada marka way isdifaaceen laakiin isdifaacoodii hadda mid xoog leh oo arrinta ka saaraya xaaladda ay hadda ku jiraan one nation ma ah waa garta cabdicabdisiciidow tan u dambaysa doorashaa soo socota bisha may arintana way soo baxday aad baa loo cambaareeyey warbaahintoo dhan bay ku jirtaa su-aasha ugu weyn laisweydiinaya waxa weeye dadka taageera oo reer queensland u badan one nation arrintan wax ma ka bedelaysaa aragtida ay ka qabaan xisbigan mise weli waa u codaynayaan bay kula tahay
wallahi dad badan oo walaale waxyaabaha dadka australiyaanku weliba innaga hadda ma arkino dadkeena migrantiga inaan sahano aan rabno waxa weeyaan taageerada ay paulin hanson haysato waa labo mid waa dad badan oo waxaasi oo aaminsan waxay aaminsan tahay oo ay ku jiraan dadkaasi white supremacistiga ah iyo dadka anti immigrantga waxa laakiin dad waxaa jira iyagu meel dhexe ah oo ee protest vote ku siiyo codkeeda oo ah dad aan cunsuriye cunsuriyiin iyagu ahay laakiin dawladda raba inay wax yeelaan oo ay dawladda u muujiyaan inay inay ku xanaaqsan yihiin ama ama ama ama ayna la aman la haynin dawladda sidaa darteed codkeeda u siiya marka kuwa ay weynayso waa kuwan dambe ee protest votka u siinayay oo weli damiirkoodu uusan ahayn mid aaminsan qofka cadaanka ah inuu ka sarreeyo dadka laakiin kuwii grassrootskeeda ahayd way helaysaa marka waxbay yeelaysaa preference dealkani ta kale dadka protestiga ku siiyo codka waxaa ka mid ah dadka dad badan oo countryga ku nool oo xoolo dhaqata iyo beereley ah oo keliya sida keliya ay dawladda kaga atrg atract garayn karaan attention ay tahay inay xisbi mayal adag iyo waxaasaanu aadaynaa dhahaa already waxaan maqlaynaa in inkastoo prime ministerka uu yiri xisbiganaga iyo coalitionku gadaal buu geynayaa meesha u dambeysuu geynayaa paulin hanson iyo xisbigeeda one nation haddana durbo waxaan maqlaynaa in national partigu uu arrintaa kasoo horjeedsado yidhi anagu preferencega naga wuxuu ku xirnaanayaa seat by seat iyo iyo iyayaa tartamaya meelaha aanu u malaynayno inaan annaga kursiganaga ku waayeyno haddii preferencega inaan iyada siina aan ku helayno oo laborka iyada ka daba marino waanu yeelaynaa marka waa in loo fahmo paulin hanson basekeeda waa dadka laakiin dad kalaa codsiya oo iyaga oo dawladda ma arkin oo raba inay tusaan xanaaqooda
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.